إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo lala beegsaday fariisimo ciidan xala waxa ay ka fuliyeen gobollada baay iyo bakool howlgal khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheera ah ee ku jira gumaysiga dowladda kenya alkataa'ib ayaa baahisay sawirro muujinaya qaabkii oo u dhacay dagaalkii elbaq ee duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe wilaayada islaamiga ah hiiraan ayaa ku dhawaaqday xamle dacwi ah oo ka hirgelaysa guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada walaayadaas koox burcad koonfur afrikaan ah ayaa boobay dukaan uu leeyahay ganacsade soomaaliyeed oo ku yiilay dalka koonfur afrika wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa soo bandhigtay afar askari oo ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka qaar ka mida bulshada ku dhaqan degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob ay kala kulmayaan dowladda federaalka xubin ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ayaa lagu dilay dalka etoobiya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن inta aanaan gelin faahfaahinada warka waxaa iga soo hor muuqda cabdiraxmaan beder oo toddobaadkan soo jeedinaya barnaamijka tarbiyada carruurta haye cabdiraxmaan soo dhowow maxaa ku cusub barnaamijka aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir barnaamijka tarbiyadda carruurta waxaa ku cusub toddobaadkan xubin cusub oo la yidhaahdo sheeko xariir taasoo faa'iido u leh carruurta garaadkooda sidoo kalena ay ku fahmayaan waxyaabo badan oo dhaqankooda ka mid ah sheeko xariir waxaa xiise gaar ah siinaya dadka soo jeedinaya wah dadkii ugu mudnaa waana hooyooyin hooyooyinka u sheekeyn doona carruurtooda ama carruurta ku barbaarinaya xarumaha waxbarashada ayaan ka soo duubnay sheekooyinka waxaan soo dhoweynaynaa hooyo walboo hiisa sheeko faa'iido u leh carruurta maanta ayayna bilaabanaysaa xalqada koowaad ee xubinta sheeko xariir إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka bakool dhanka bayna rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xerada makuudo ee magaalada baydhabo halkaas oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed dhanka dhulka n f d ee ku jira gumaysiga dowladda kenya howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka mandheera ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda kenya howlgalka oo ahaa qarax ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda kenya oo ku sugnaa deegaanka ceel raamo ee hoostaga degmada ceel qaalow ee gobolka mandheera waxaana ciidamada kenya qaraxaas ka soo gaaray khasaare kala duwan ugu yaraan lix askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa ku dhaawacmay qaraxa alkataa'ib ayaa baahisay sawirro muujinaya qaabkii oo u dhacay dagaalkii ilbaq ee duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe mahad cubeyd ayaa ka warramaya mu'asasada alkataayib ayaa goornu baahisay sawirrada weerarkii ka dhacay deegaanka ilbaq ee dhaca duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe kaasi oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana halkaasi looga dilay toddobiyo labaatan askari sida lagu sheegay war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba mu'asasada alkataayib ayaa baahisay sawirro caddayn u ah weerarkii halkaasi ka dhacay waxaana sawirrada inta la daawanayo lagu arki karaa ciidamada mujaahidiinta oo ka dagaalamaya gudaha xerada islamarkaana adeegsanaya hubka culus iyo midka fudud weerarka ayaa waxaa ka muuqanaysa sawirrada inuu bilowday xilli aroor hore ah oo uu mugdi jiro hase ahaatee waaga ayaa baryaya waxaana la arkayaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku taqadumaya xerada ay degganaayeen ciidamada dowladda federaalka gudaha xerada ayaa sidoo kale ee sawiro laga soo qaaday iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la wareegay guud ahaan xerada islamarkaana raayada tawxiidka ka taagay dusha sare ee difaacyadii ku wareegsanaa xerada sawirada inta la daawanayo waxaa sidoo kale la arki karaa meydadka ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo dhex daadsan xerada ee mid ka mid a ciidamada dowladda federaalka oo dagaalka maxbuus ahaan loogu qabtay kaasoo aan xogtiisa la shaacin xilligii uu dagaal ku dhacay balse haatan lagu arkayo sawirada sidoo kale inta sawirada la daawanayo waxaa ka soo muuqanaya gaadiid booyad ah oo ay isticmaalayeen ciidamada dowladda federaalka sidoo kale waxaa la arkayaa difaacyadii askarta dowladda federaalka oo gubanaya iyo askar ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhex socdaalaya gudaha xerada islamarkaana si nabad ah ku dhex maraya ayagoo hubkooda garwaxsan maadaama ay la wareegeen guud ahaan xerada markii aan fiirino baaxadda xerada oo ay horaan degganaayeen ciidamo ka tirsan kuwa burundi waa mid ay baaxaddeedu ballaaran tahay islamarkaana ay ka dhisan yihiin dhismayaal ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa sidoo kale la arkayaa ayagaoo ku socdaalaya ee bannaanka xerada qaybaha dambe ee sawirada waxaa sidoo kale lagu daawan karaa hubkii iyo saanadii ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ka soo muuqanaya hubka noocyadiisa kala duwan dagaalkan ayaana dhacay sagaalkii bishii safar oo ku beegnayd saddex iyo tobankii agoosto labada kun afar iyo labaatanka walaayadda islaamiga ah hiiraan ayaa ku dhawaaqday xamlad dacwi ah oo ka hirgelaysa guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada walaayadaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya maxamed sheekh cali munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada buaqable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa loogu dhawaaqay xamlada dacwiga ah irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad shicaarkeedana uu ahaa xadiidka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ee ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can racyatihi kulanka daaha looga rooyay xamlada ayaa ka dhacay howlka weyn ee xafladaha sheekh xasan barsame waxaana kasoo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada sida waxgaradka mas-uuliyiinta ugu sareysa wilaayada iyo marti sharafka leh ugu horeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan ayaa ku dhawaaqay furitaanka xamlada isagoona sheegay in guud ahaan ay ka hirgeli doonto wilaayada islaamiga ah ee hiiraan intaa kadib kulanka aanta isugu nimid waa kulan iclaami ah oo aan ku iclaaminayno xamladii qiimaha badnayd oo xarakat shawal mujaahidiin ay ku dhawaaqday lana faray inay tanfiidiyaan oo ay hawshaa qabtaan wilaayaadka islaamiga ah maamulada ka jira oo islaamiga ah oo ay ka mid tahay wilaayada islaamiga hiiraan iclaankana aad ka maqlayseen wilaayaadkeenna islaamiga iyaga oo laga iclaaminayo ayaa galabta waxaa nasiib u yeelannay inay noqoto galabtii iclaankaasu ka bixi lahaa wilaayada islaamiga hiiraan dadka ikhyaartaho kala duwan oo aan horay u xusnay inaan wada goobjoog ahaano waxaan u doorannay dhammaan dadka meesha fadhiya waa dadka ay khusaysay xamladan ayaga oo qiimaha badan dadkii la rabay in ay ka shaqeeyaan ay tanfiidiyaan oo ay fuliyaan hawshaana ay qabtaan dadkii ay khusaysay anwaacdoodii kala duwaneed qaybo ka mida way dadka meesha fadhiya xamladaas sida idinkaga muuqato boorka noo qoran magaceedu waxaa weeye xamlat irshaadi اlumma ilaa sabiili الrashaad shicaarkeeduna uu yahay xadiiska nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi ummadda in lagu hanuuniyo loo wado lagu irshaadiyo dariiqa daawada ay ku jirto dariiqa hanuunka dariiqa nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam sidoo kale waxaa goobta iyagana mikrofoonka markooda loo dhiibay oo ka hadlay gudoomiyaha golaha nuqobada wilaayada hiiraan macalin yuusuf macalin cabdi muuse iyo sheekh cabdiweli cabdulaahi muudde oo ku kala hadlaya afka nuqobada iyo culimada iyagoona ballan qaaday fuliinta xamlada dacwiga ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana u yeerayo waa ciddii ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigeeda iyo fahmigeeda ou siiyey mas-uuliyadeedana qaadatay waxaana halkan ku fadhinaa sidaad wada arkaysaan hadday culimo tahay hadday nuqabo tahay haddii wulaad ay tahay intaba insha allahu tacaala waxaan diyaar u nahay xamladan iyadaa oo magacaasi wadata oo nooga timid umarada islaamka oo hormuud u yahay axmed cumar abu cubayda oona noogala soo dhiibay waaligeenna abunabhaan waxaan leenahay waxaan diyaar u nahay anigoo ku hadlaya afka nuqobada islaamiga walaayada hiiraan waxaan leenahay waxaan ku qabanaynaa labada gacmood maskaxa iyo caqli iyo waxaan hayno oo ilaahay subxaanahu watacaala na kasi siiyey si isidaacadeenna ay la eg tahay ayaanu ku qabanaynaa annagoona ku hadlayna magacaasi waxaan diyaar u nahay inaan wixii tabarteena aan ummaddaasi aan u hagaajinno ay tabarteenu la eg tahay شعارك نوقرا يا حديثك النبي قبانا لقرن عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إمامك أقوه الرئي لقى صوب بالله إلى قرق يقوسك لكيني قادمك أديقها يا مالك قفلها أديقها يا الله لي ويلك في مال أبيه بالك لها لي مسؤولية داس قودهان أنك طنبين صارنتا mas-uuliyaddaas marka inaan wada gudnano dhammaantannada oo ilaahay jalla wacalaa mas-uuliyadda guud oo wulaadda saaray inay qabtaan ilaahay jalla wacalaana uu la garab galaan ilaahay u weydiinaynaa tabaaraka wa tacaala qofkii maanta shaqo loo diray ee mas-uuliyad la saaray culays baa saaran ilaahayna ha la qabtaan leenaha wulaadayna culays adag bay hayaan hawshan kuwa ka miro dhaliya oo ummaddana ka guta xamlada ayada ah oo si waddada toosan ummadda loogu toosiyo annagoo ku dayanayna nebigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam si kastaba haatee xamladan dacwiga ah ayaa si dardar leh uga socotay wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ah ay ka faa'iideen waxyaabo kala duwan oo la taaban karo sida ay horey ugu sheegeen warbaahinta islaamiga ah koox burcad koonfur afrikaan ah ayaa boobay dukaan uu leeyahay ganacsada soomaaliyeed oo ku yilay dalka koonfur afrika faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa ku waramaya in kooxa burcad koonfur afrikaan ah ay boob iyo dhaca u geysteen goob ganacsi oo uu leeyahay nin soomaali ah ninka soomaalida ah ayaa dareemay in ay u soo socdaan burcadda durbadiiba waxa ay ku aadeen dhowr qof oo soomaali ah waxaana halkaasi ka dhacay dagaal iyadoona laga farabatay dadka soomaalida ah tuulada suweyta oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta magaalada johannesburg ee waddanka koonfur afrika ayaa uu si gaar ah kaga dhacay dagaalkan dhex maray burcadda iyo ganacsatada soomaalida ah qaar ka mid ah dadka ganacsatada ah ee soomaaliyeed ee ku nool koonfur afrika ayaa arrintaasi ku soo baxay waxayna halkaasi kula hadleen warbaahinta iyagoona sheegay qaabka ay wax u dhaceen waa salaad aadan kulan siday wax u dhaceen kuu sheego meeshaan suweeto gaar ahaan wayt city baa waxaa ka dhacay faradhaydii wiilal soomaaliyeed oo dukaan ka shaqaynaya waxaa ku dhacay in maaragtay ay wiilal xoogaa la dhihi kara way cabsanaayeenoo ciyaalka xaafadda ah bay is afdhaafeen meeshiina dagaal yar baa ka dhacay dagaalkiina wuxuu sababa faylansi badanoo maaragtay xaafadoo dhana walow aan ta dadaal badan muujinnay hal dukaanna waa la boobay haddaan gadaal u laabto hal dukaana la boobay dukaamadii kale intii kale waa la raray sidii laga rabana xaaladdu weli ma noqon dadaal badanoo bixinnay marka saas baa wax u dhaceen walaal waxaa u sheegayaa xoogaa shaqaaqa yar ayaa dhacday carab iyo ilkaa isugu dhowo waa isqaniinaan kastamka iyo wiilashii dukaanka ka shaqaynaya ayaa isdagaalay kadib dagaalkii ayaa weynaaday gacanka hadaluu tagay gacanka hadalkii waa u batay kadib waxay tagtay in dukaankii la boobo dukaankii shaqaaqada ka dhacday waa la boobay inta badan wixii soo harana waxay noqdeen wax baaba'ay oo daamaj u baaba'ay frijyadu waa la baabiyey waa la jabiyey shalfishadii waxaa la dhihi karaa dukaankaas olmost waa u burburay dalka koonfur afrika waxaa ku soo badanaya burcadda hubaysan ee boobaya dadka soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi iyadoona maalin weliba laga soo sheego dil loo geysto ganacsado soomaali ah walaayadda islaamiga ah jubbada dhexe ayaa soo bandhigtay afar askari oo ka soo goostay dowladda federaalka cali aadan ayaa ka warramaya afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu soo bandhigay walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe askartan oo ka soo baxsaday degmada ceelwaq ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada bu-aale oo ka tirsan walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxayna qayb ka ahayeen ciidamadii lagu soo tababaray dalka eritereya iyagoona ka yimid saldhig ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada ceelwaaq ee gobolka gado waxayna la soo goosteen hubkii ay wateen kaas oo ugu dambayntii loo lacageeyey askartan toobadkeenyaasha ah ayaa ka sheekeeyey halkii ay kaga biireen ciidamada dowladda federaalka cali cabdi maxamed deegaankayga dabadeynayl waxaana kasoo jeeda shabeellaha hoose askartan waxaan qortay labada kun iyo labaatan saddexdii aad waxaana ka imaaday degmeeshaan la dhahay ceel waaqe aa ka imaada haddana waxaan joogaa bu-aale bismillahi raxmaan raxiim magacii waa cabdiraxmaan xuseen maxamed aad iyo aad deegaankan ka imaada waxaa waaye shabeella dhexe gaar ahaan hiiraan daarislaan waxaa kugu biiray labada kun labaatan iyo labada bishii sagaalaad ayaan ku beerayay kuwa murtadiinta kadibna waxaa liga qaaday dalka eriteria eriteria markaa liga qaaday muddo hal sana ayaa ku maqnaa waxaa ka imaaday labada kun labaatan afart waxaa wadanay hubka oo loo yaqaano aakaha beerlaabka ah afartaynaba bismillaah magacayga dhamaystirna waa cali xasan muriidi deegaankaygana waa gobolka shabeellada hoose oo haddana ku noolaaya degmada dayniile magaalada muqdisho ah geedi cabdulaahi calisow leego waxaan ku biiriyey adiga sanada tababar ku marnay anaa isgey askarta ka soo baxsatay ciidamada dowladda federaalka ayaa wilaayaadka si qurux badan u soo dhoweeyaan iyagoona loo lacageeyo hubkii ay wateen qaar ka mid a bulshada ku dhaqan degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob ay kala kulmayaan dowladda federaalka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise qoysas ku dhaqan degmada cabdicasiis ee caasimadda muqdisho ayaa sheegay in dhul ay degnaayeen si qasab ah looga kicinayo arrintan dhulboobka ayay ku eedeeyeen inuu ka dambeeyo maamulka degmada cabdicasiis ugu magacaaban dowladda federaalka waxay intaa raaciyeen in maamulka degmada ciidamo uu wato ay weerar kusoo qaadeen guryahooda islamarkaana kula dhaqaaqay cagajugleyn iyo barakicin ay ka bilaabeen goobta waxaa nagula wargeliyey guryihiina in la iibsaday ciddii iibsatana nalooma sheegin waxaana degnin muddo afartan sano ah sidaasi waxaa warfidiyeenka ka sheegay qaar ka mid a dadka dhulbobka kacbanaya habeen dhaxo marka annaga xoogaatanayaa dhulka aan degannahay afartan sano afartan iyo waxaan degannahay afar sano muxuu ahaayeeto anaa ku dhashtay aniga kula hadlaayaa ku dhaldha xaafadda ilmahaygo ilma laha degan carruurtayda carruur ku dhashaa degan xaafadda anigana waa ku dhashay intaasaan degannahay waxayna dhowhaayaan dhulkaan waa la gatay cid xataa gadatay oo hadda anaa gata dhahaysa ma aragna annaga maamulkaa noo yimid asagaa noo cagajuglee dhulka waa kakacaysin xoogaad ku degantihin oo na yidhi wiilay naga xidheen haddaan hadli maagno maxaad nagu haysiina la dhahana waana la gebagebeeyey intayna badan waana la celcelshay marka dambe wiilay naga wateen wiilkii waa naga qabaa ilaa hadda meelaan ku ognaha male nololigeeru kuma hayno annagana dhibaatadaasaan haysta waa naloo hanjabay ifirdhe waxaa noo yimaado dad laaluush soo bixinayo dhulkii dadkaan shacabka aan ka kicinno dhahaayo gadoomiyaha waaxda gadoomiyaha degmada walaxay ka og tahay arrintan waxaa lagu heesaa dhulkan dadkaan shacabka aan ka kicinno aan dhisanno intaas waaye xoog iyo cawadi maalinma noola imaana cawadiya noola imaana dadkaa la dirdilaa kadib dib u doorashadii xasan sheekh ee dowladda federaalka lagana joogo ku dhowaad muddo laba sano ah guud ahaan shacabka soomaaliyeed ayaa ka cabanaya dowladda federaalka taasoo shacabka ku haysa dhibaatooyin isugu jira dilka dhulboobka iyo curyaaminta dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan xubin ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ayaa lagu dilay dalka ethoobiya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar war ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xubin ka tirsan shaqaalaheeda oo afduub loogu geystay gudaha dalka itoobiya ay xaqiijiyeen in kooxihii heestay ay dileen ninkan la dilay ayaa lagu magacaabaa yerid melese wuxuuna ka shaqaynayay xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka ah arrimaha bani-aadannimada ee o c h a ee qaybtiisa dalka itoobiya deegaan lagu magacaabo dawnta oo dhaca waqooyiga wellazone ee gobolka ah amxaarada ayaa lagu qafaashay ninkan waxaana kooxda afduubatay ay horey u dalbadeen in lacago madax furasho ah la siiyo warka ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay inay cambaaraynayaan dilka loo geystay ninkan ka tirsanaa shaqaalahooda iyagoona kooxda dilka geysatay ku tilmaamay inay dembiilayaal yihiin amis aligbarof oo ah mas-uulka hay-adda o c h a ee dalka itoobiya ayaa sheegay in dilka dhaca iyo qafaalka loo geysanayo xubnaha ka shaqaynaya xafiisyada qaramada midoobay ay yihiin arrimo aan la aqbali karin oo ku tumanaya xeerka caalamiga ah sida uu warka u dhigay tan iyo horaantii sanadkan labada kun afariy labaatanka waxaa dalka itoobiya lagu dilay siddeed ruux oo ka mid ahaa shaqaalaha hay-adda qaramada midoobay kuwaas oo lix ka mid ah lagu dilay gobolka amxaarada waxaana la qafaashay ugu yaraan afariyo toban shaqaale kuwaas oo badankooda laga afduubtay magaalada goondher ee gobolka amxaarada warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa